بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأظهار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال nidaamkii qoyska ayaynu ku dhex jirnay iyo wixii shareecaddeenu sida wanaagsane quruxda badan ee qoyska nidaamka ay ugu dejisay iyadoo ilaahay uu yaqaano caqliga iyo caatifadda bani aadamkada maadaamuu abuuray cid ka taqaanaa aanay jirin sidaa daraaddeed buu jahawareer keenay wixii kufaartu ay la dhugdhug lahaayeen xeerka qoyska ee la odhan jiray ninkana meesha uu u dooray halkaasay maslaxaddu dantiisi iyo ta ummadda iyo qoyskuba ku jirtaa gabadhana meesha uu u dooray ayaa maslaxaddu ay ku jirtaa xaqiiqadhaba weeye sidaa daraaddeed baa la yidhaahdaa rag iyo dumarka waxa macruufa caatifaddu dumarkay ku badantay walistijaabati alawlaad ubadka si ay ula jaan qaado xanaaqeeduna waa laga yaabaa inuu dhowaado saamaxaadeeda iyo farxaddeeda iyo furfurnaanteeduna inay dhowaato waa ubadkaa yare marka uu qayliyo si ay ugu jawaabto si dhaqso ah oo dareenkiisa ay ula jaan qaado kelmadan usoo horeysaa waxa ay la xidhiidhaa mawaanicu nikaax qodobadii aynu ka soo hadlaynay waxaa ka mid ahaa qodob odhanayay guurka waxyaabaha hor joogsada ama dumarka aanu ogolayn islaamku in la guursado ee guurkoodu mamnuuca yahay midba sabab loo mamnuucayba sharafta iyo gobonimaduna sidaasay ku jirtaa dadkaa ilaahay uu diiday guurkooda mid walba xikmadda loo diiday ku jirtaa marka fiqiga aada akhriyayso kutubulfiqi mawaanicu nikaaxna waa la idhaahdaa almuxaramaatu min annisaa dumarka guurkoodu xaraam yahayna waa lagu tilmaamaa labada musdalaxba waa laba eray bixinood oo fiqiga aada ka akhriyi karayso labadaba waaya dumarkaa iyagaa inta aynu iminka kasoo ururin karayno fiqiga waa inaa sodomeeyo soddon dumara meelaha ayaa guurkooda shareecaddu ay xaaraantinimaysay toddobi waxa ay ku xaraam noqonaysaa xagga nasabka toddobina waxay ku xaraam noqonaysaa xagga shaqsiinta iyo nuugmada toddobina waxaa xaraam guurkooda uu ku noqonaya xagga xidhitinimada saddex toddoba lagu dhuftay koob iyo labaatan sida xisaabta macruufka ku ah sagaalna siyaabo kala duwan ayaa guurkoodu xaraam ku noqonaya haddii aada akrido suuratu الnisaa xurimat calaykum umahaatukum ayaad ka akri karaysaa midun baa ka horeysa inta ku xigtana waad akri karaysaa laakiin halkaa kuma wada dhamaa waxay tahay nusuusta in la isla akriyo lasoo uruuriyo toddobada nasabka ku xaraama waxa weeye qofka asalkiisi iyo faraciisi iyo intii ku xeernay asalkiisi iyo faraciisi iyo xawaashadiisi dar isaga ka sareeyo asal ah iyo qaarka faracu ah oo isaga kasii farcamaya iyo qaar hareeraha ka xiga waxaynu uga jeednaa kitaabku waa laga yaabaa si kala firirsan inuu isagu u sheegay laakiin si aynu isu dul taagno ayaynu uga jeednaayo qofka xifdinteedu ay u ugu koobnaan karto toddobada xagga nasabka waxa weye qofka hooyadii hooye marka la idhaahdana ayeeyooyinkiina way soo gelayaan ayeeyoo dhami waa hooyo hooye waxaa la idhaahdaa cidda adiga ku dhashay ama dhashay dadkii adiga ku dhalay waa hooyo waa inantaadii macnaha kuwa ay sii dhashay ee awowga aada u tahayna iyaguna waa inantaadiu inankaaga kuwu sii dhalayna waa inantaadiu manaa qofka adiga kaasii farcan kuu sii dhalay waa inantaadiu marka qaacido caama noocaasa bay leedahay ka saddexaad waa walaasha walaashaa saddex dhinacba way noqon kartaa tii a isku aabiyo hooye ahaydeen iyo tii a isku aabba ahaydeen iyo tii a isku hooye ahaydeen mid waliba waa walaaluun waaya waxaa ku xigaya edadaa iyo habaryartaa iyaguna waa laba shan weeye halkaas waxaa ku xigaya hablihii aada abtiga u ahayd iyo hablihii aada adeerka u ahayd macnaheed waxa weye hablahaad abtiga u tahay waa kuwa ay dhaleen hablaha walaalaha kii hablahaad adeerka u tahayna waa kuwa ay dhaleen inamada walaalaha tihiin sosaa maan idhaah magacaas ooma naqaano hablaha raggaa walaalaha tihiin ay dhaleenna waxaa la yidhaahdaa adeer baad u tahay hablaha ay sii dhaleen hablaha walaala ahaydeenna waxa loo yaqaanaa abti abti baad u tahay toddobaynu sheegnay inantaadii hooyada walaasha edo iyo habaryaro hablihii walaalaha lab iyo hablihii ay sii dhaleen dumarka walaalahati waa toddoba toddobadaasi xagga nasabka ayaa guurkoodu xaraam ku yahay waa dadaa tol tihiin oo isku nasaba tihiin laakiin markaad sidaa usii egto qaybina asalkaagi weeye oo xagga asalkay ka soo jeedaan qaybina aday kaa farcamayaan qaybina hareeraha xigaan oo si unbay xawaashi u yihiin kugu xeeran waaya toddobadaasoo xagga jaksiinta ahna guurkooda waa xaraam nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yuxarimu min alridaac maa yuxarimu min annasab xagga nuugmada waxa xaaraantinimeynaya wixii xagga nasabkaba ku xaraama ayuunba xagga nuugmadana ku xaraama aayadduna saddex ka mida haddaad sii akrido ayay sheegaysaa toddobada ma wada sheegaysee aayaddan suuratu nisaa halkaa jiskuu ka bilaabmayo agteeda saddex ka mida bay sheegaysaa dumarkaa waaye dabcan marka la idhaahdo toddobadan unbay la mid yihiin dee qofba qof unbaad barbar dhigaysa inantaadii waxaa noqonaysa tii xaaskaaga jaqday ya waa inantaadii hooyadaa waxaa noqonaysa maxay tii naagtay ku jaqsiisay walaashaa waxaa noqonaysa tii naaska wada jaqdeen cidadaa waxaa noqonaysa tii aabbaha ay naaska wada jaqeen habaryartaa waxaa noqonaysa tii hooyo naaska ay wada jaqeen isaasunbaad uwadaysa gabadhaa walaalaha tihiin naaska wada jaqdeen hablahay sii dhashayna dee abtibaad u tahay inanka aa naaska wada jaqdeen habluhu sii dhalayna dee adeerbaad u tahay sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo bandhigay jacfar ibn abi aalib xamsan u malaynaya inuu ahaa adigu adeerkiinan uu dhalay ayaa loo soo bandhigay inuu guursado markaasuu lahaa naas baabaan wada jaqnayba marka wax kale la eeginba dee naas baan wada jaqnay waaya marka halkaa waxaanu sheegnay maxay laba toddobaad oo mid walba tirinay toddobada saddexaad waxa ay ku xaraam yihiin xagga xiditinnimada oo horeynu usoo sheegnay xaqa ka ratibmaya ee ka imanaya dhinaca guurka inuu la mid yahay un xaqii xagga nasabka oo kale oo sida nasabka xuquuq la isugu yeesho ayaa musaaharada iyo xiditinimadana xaq islaamku uu tartiibiyey markaasay tahay inaad garato meeshii gacaltooya inay jirto lamida tii nafarka maadaam nafaqadii ay ku waajibtay oo dhaxalkii uu ku waajibay oo xidhiirkii kale uu ku waajibay oo sidan guurkoodu xaraam u yahay in loo dhegooleeyo ama la iska indha tirana ma aha arrinta ah waa arrin qalada dhaqanka soomaalida ee odhanaya ha la kala saaro tolka iyo xididtinimada oo tolkana ha loo dhinto xididkana haba la dilo len saasay idhahdaane qabaa'ilkeenna waxaad arkaysaa walaalkiina wuu hiilinayaa ama inanku adeerka u ahaa kii abtiga u ahaana wuu dilaya waaba labadaasba kii abtiga u ahaa ee walaashii dhashay wuu dilay maxaanku idhaahdaa kii adeerka u ahaana wuu hiilinaya ayaan daro weynooya marka toddobadan xagga xididka ee guurkoodu xaraamtaya haddaynu tirino waxa weeye ooridii aabbaha maxaa loo yaqaanaa aayade tii hooyadaa de waynu soo dhaafnay waxa weye oridii aabbaha aaya laydh aayo aayadii waa aayo aabbo wax kale miyaa lagu sheegaa aayo aabun bay malaa soomaalidu wada taqaanaa midgebigada dad baa edda u yaqaana aayada aayada aabbo dadka qaar baa edda u yaqaana miya ha eddadiina maxay ku sheegaan markaa eddadiina dee markaa ankal ha u bixiye waayo waa aayadii aayadduba way sheegaysa waxa weye gabadha inankaaga tusaalaha adigaan kaa soo qaadaya macnaha waa zawjat libn inankaaga ooridiisi xalaa'ilu abnaa'ikum bay suura aayaddu ka cabiraysa xaliilat libni baa la ydhaha sodohdaa waa casho badantay sodoh iyo xaaskaagu inantii ay sii wadatay qur-aanku rabiibada u bixiya warabaa'ibukum arabiiba xaaskaagu inanta ay hore usii wadatay nin hore ka dhalay intaanad guursanin ya taana waxaa la yidhaahdaa maxay rabiiba halkaas waa afar aayada iyo gabadhii inankaagu qabay sodohdaa iyo tii gabadhaada ay wadatay afar gabadhaada edadeed walaasheed habaryarteed gabadhaada edadeed walaasheed iyo habaryarteed waa imisa dee waa toddoba afar hore iyo saddex dambe toddobadaasina xagga xididtinimada ayay ku xaraami guurkooda haddaan ku celino waa waxa weye tii aada sodoga u ahayd adigu ee inankaagu qaday iyo tii aayada ku ahayd iyo sodohdaa iyo inantii gabadhaada wadatay gabadhaada walaasheed edadeed habaryarteed ya macnaha xaaskaagama jeed cafwan gabadhan baa iyadana laba waji leh gabadha marka la idhaahdo ayaa dadka qaarkood xaaska u yaqaan qaarna inanta marka ooridaada dheh ooridunaan idhaahno oorida malaba si waafaqsan ooridaada ooridaada tii ay dhashay iyo tii iyada dhashay waaya halkaa waa toddoba saddex meelood ama toddobaa baynu sheegnay kuwa siyaabaha kala duwan sagaalka siyaabaha kala duwan guurkoodu xaraamta yahay waxa weeye iyagu tii saddexda aada u dhammaysa dalqadaha tii aada u dhamaysay waxba aanad u reebin ilaahay baa wuxuu ihi falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra ninkan furee dalqadaha u dhameeyey xalaal uma aha ilaa ay nin dambe soo marayso oo uu la soo aqalgalayo oo uu soo furayo oy ka cadadbaxayso weeye macnaha ta labaad waa almulaacana tii lacaanku ninkan uu dhex maray suuratu annuur qaybteeda hore ayaa ka waramaysa mar haddii la isla nacbaltamo oo licaankaasi uu dhex maro hadalma joogo adduunyada daayo fuqahada qaar baa tilmaamay alay kasoo hereen ba ilaa aakhira inaanay soo wada xidhiidhayn waaya waxa saddexaad almuxsanaatu min annisaa sida juska juskuba uu ka bilaabmayo juskaa jusaska uhoreeya kamid ee suuratu nisa ku jira almuxsanaatu min annisaa waa gabadha nin kale u mehersan mar haddii gabadh meher lagu xidho waa albaab xidhmay dee albaabkaa iyadoo la furo mooyaane waa qalab iyo kayru sharci in la jabiyaa oo gaban inuu midka la yidhaahdo waan mehersanayaa ma soconayso almuxsanaatu min anisaabay aayaddu leedahay almuctadda waa tii iyaduna nin kale furay laakiin cadadbaxa ku jirtay ee weli ciddo tirsanaysa alkaafir markaa taa muctadadaana dee ilaahay aayaddu ku sheego walaa taczimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajala kuntinta nikaaxa ha samaynina macnaa in guur lagala hadlana waa la diiday in la meheriyaano waa xaraam haddii la meheriyana maba ansaxayaba oo meherkaasi ma guntamayaba kol haddii gabadhaas aanay cadad bixin alkaafira waa gabadhii kaafiradahay weliba dee tii mushrikadahay kuwa ahlu kitaabka waa laga soo reebao suuratulmaayida ilaah ku sheegay yahuudda iyo nasaarada laakiin gabadha aan islaamka ahayn ee mushrikada en kitaabna lahayn guurkeedu waa xaraam walaa tankixu lmushrikaati xataa yumin wala amatu muminatu khayru min mushrikati walow acjabatku gabadha aan islaamka ahayna mushrikada ha guursanina baa ilaha wuli habaydi yaabgeliso qoladeedi iyo quruxdeedi addoon ilaahay rumaysay baa ka khayr badan waaya taana guurkuba ma qabanayaba ha la yska ilaaliyo alama addoontii weeye addoontii marka addoontu waxa ay ka xaraam tahay qofka gabadh xora qaba ama gabadh xor ah guursan karaya ayay ka xaraam tahay shuruudaa ku xidhan sinana ka baqday macnaa gabadh xora ma qabo gabadh xorana ma guursan karayo sinana wuu ka baqayaa waa kaa ilaahay uri daalika liman khashya alcanata minkum arrintaasi waxay xalaal u tahay inuu addoonta guursado waa qofka sino ka baqdo laakiin mid baa jiro oo inaad kala fahamto mudan addoonta qofku wuu yeelan karaayoo lahaanshaha wuu kula dhaqmi karaa qof waliba waa marka ay addooni jirto dabcan dee marka jihaadku ogan yahay gaalada islaamka wixii laga soo qabto gaalada ayaa la yidhaha addoomo laakiin tan carabaha iyo meelaha kale xabad madowna iska soo qabsanayaan waa addoon odhanayaan taasi arin ma aha arin islaam oo addoon lagu sheegi karo ma aha addoonku waa addoonka nidaamka shareecadda waafaqsan wey marka addoonku addoonta qofku milkulyamiin wuu kula dhaqmi karaa iyo lahaansho laakiin meher kolkay noqoto ee uu doonayo addoon nin kale uu leeyahay inuu guursado islaamku wuxuu u fasaxay kolkaanu helaynin gabadh xora sababta loogu diidayna waxa weeye dee caruurtiisiiba addooma noqonaysa caruurta iyada u dhasho ninkaa iyada iskale addoonta ayaa ay usii noqonayaan addoomay u noqonayaan taana waa la diiday qofka markaa shuruudihii aan laga helin baa loo diiday azaniya gabadha hadday sinada caan ku tahay iyadana sharcigeena wuu diiday tii sinada caanka ku ahay qof ninkii cafiifka ahaa ee dhowrsoonaa waa loo diiday azaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik tasaaniyadda ah waxa guursan kara un mid isaguna nooceeda ah aayadda qeybta dambe ilahay wuxuu ku yidhi waxurima dalika cala almu'miniin guurka noocaas taa aan dhowrsanayn guurkeeda ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyahee ragga mu'miniinta ah waxurima dalika cala almu'miniin mu'miniinta waa ka xaraam ereygu waabu cad yahayba xaaraan baa ilaahay uu ku sheegay dee xaaraan waa waxaan banaanayn waxaa ka mid ah sagaalkaa guurkoodu xaraamta yahay almuxrima almuxrima xaajiyadda xaajiyadda dumarka xoolaha iska haystay halkan joogaa markay xajka tagaan mid meelaye hadday helaan iyay ku degdegi baahir rag way iska jiri kartaaye jaaniskii waxaabu ka soo baxayba xajka dhexdiisa ayay odhanine xaajiyadda ha laga xishoodo wayaan inta ay xajka ku jirto arin guur lagala hadlin haddii la isku dayana ma mehersanayo laa yankixu lmuxrim walaa yunkax qofkii muxrimka ahaa ma guursanayo loomana guurinayo asuu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ah saa daraaddeed ba isagu inuu guursado looma ogola inuu cid sii wakiishana looma ogola inuu inantiisa guuriyana looma ogola in isaga la wakiishana lama ogola macneed arrin la xidhiidha guurka iyo wixiisaba waa ka xidhanyahay saacadahan baa qaybsanaya waktiga wakti ilaahay u carbuunan baa jira wakti insaanku arrimihiisa uu wataa jira wakti ummadda aad waxu qaban kartaa jira waktiyada in la isdhexgeliyo la isku gabo maya marka saacaddan saacad ilaahay u xidhan weeyo ka dhigan saacadda aad tukanayso oo kale saacadda aad tukanayso dee howlahaagii kale waad soo laabatay marka saacaddan xajka aad ku jirto wixii lagaa xaaraantinimeeyey waa inaad joojisaa oo waxaa jira waxa la yidhaahdo muxaramaat alixraam aw maxduuraat alixraam qofku marka uu had iyo jeer xajka xidhan yahay waxyaabo ka xaraama waxaa ka mid ahaa maxay inuu cid guursado taasina in la xusuusnaado weeye way dhici kartaabe dadka qaarkood ba eeshiyaanka iyaba isaga yaro badan yihiin barakaysiga ayaa aada ugu yaro badan ada marka ay had iyo jeer tagaan maka iyo madiine iyo meelaha dee goobaha muqadasaadka iyo xarameynka ayaa waxay idhahdaan si awlaad barakaysan aynu helo aan isguursano ama way kuba soo ballamaano waxay halkaa aan isku guursano qaarkoodna waabay kaga dhacdaaba iyaga oo camalkii xidhan inay galmo sameeyaan iyo jimaac oo ay yidhaahdaan welad barakaysan haynoo calool galo dabeedna xajkii iyo halkaa kaga burburaba khatar cadiim waaya ta sagaalaad waxa weye alkhamisa alkhamisa waa gabadhii shanaad islaamkeenu waxa uu baneeyey in afar dumarahum ninku uu guursan karo nebi maxamed un bay gaar ku ahayd calayhi salaatu wasalaam inuu guursan karayo wax ka badan afar dumar ah taasina waxay ahayd arrin isaga u gaara rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo waxau nebi maxamed lahaa wax la yidhaahdo khusuusiyaat rasuul oo qaarna rusushii hore uu kala gaar ahaa khusuusiyaad waa waxyaaba nebiga u gaar ah waxyaabahaasoo qaarkood rusushii hore u kala gaar ahaa qaarna wuxuu kala gaar ahaa ummadiisa marka waxyaabaha lagaga dayanayo nebiga waa wixii aan daliil sheegin inuu isaga ku khaas yahay wixii laakiin isaga daliilku uu tilmaamay inuu ku gooni yahay lagagama dayan karayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waaya waa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin aayadda ay lahay arrimaha qoyska ee nebiga u gaara markuu sheegay ayuu yihi adigay kuu gooni tahaye mu'miniintu kulama wadaagaan waa sidaas weeye oo waxaa sii cadaynaya nin khaylaan la yidhaahdaa soo islaamay waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam toban buu wataaba wuu ku warwadhay geedka dumar la yidhaahdo dhan walba wuu iska dhigay cashara buu wataa markaasuu yihi ikhtar minhuna arbacan waar afarun ka doora buuri islaamkeenu afarun buu ogol yahay bal inta kale iska sii daayo afarun ka dooro ee afartiinbuu ka dooro sidaasay tahayoo wax dheeraadka ah afartaa suufina looma banaynin mid weli sheeganayana looma banaynin midka mid kalena hadalkeedaba daah waabay dhacdaa qaarkood oo dadka iska yara si uun u silanoo yidhaahdo annagu si baanu isaga barakaysanno khayrkaa nagu badanoo way iska badsan karnaa taasina waa arrin qalada wey waxaa kaloo qalada aragtida shiicada ee odhanaysa iyada oo laga badinayo dumarkii afar waxaa la daliishan karaa aayaddaa ilahay uri mathna wa thulaatha wa rubaaca aayaddaasi si khalada u fasiraano waxay idhaahdeen mathna laba laba waa laba iyo laba afar wa thulaatha saddex iyo saddex waa maxay wa rubaaca afar iyo afar marka sideed iyo toban baaba la guursan karaa bay qaarkood gaadhsiiyeen qaarna waawul cadafkanay macnihiisii meesha ka saareenoo mathna wa thulaatha wa rubaac tiradii bay isu geeyeen laba loo geeye saddex oo afar loo geeyey ya sagaal qolana sagaal qolana sideed iyo toban macnaha halka ay ka ka leexanaysaa waxa weye daliilkiio si khalada loo fasiray oo luqada carbeed sidii uu daliilkani macruufka ku ahaa oo laga bedelay weeyoo la leexiyey ilaa waxaa jira tafsiir iyo ta'wiil ta'wiilkaasaa ta'wiil sawaaba iyo ta'wiil munxarifaa jira ta'wiil linxiraaf tafsiirkii oo laga been sheegayo si khalada loo fasiro luqada carabigu keenay iminka haddaan idhaahdo shaaha halkan yaala laba laba u qaata macnaheedu waa intiina halkan joogtaa laba laba u qaata maxaa loo fahmayaa nin waliba inuu laba qaato soo maha saasa loo fahmaya shilimada halkan yaalla saddex saddex u qaata waa anigoo idhi uun midowba saddex qaado laakiin ma aha in macnaheedu uu yahay hala isku daro marka taasina waa aragtida shiicada qaladka ah waaya marka waxaynu soo tilmaannay halkaa oo koob iyo labaatankii lagu darayaa sagaal haddii aynu isku daba xidhiidhino hadalkaynu ku dheerayne waa gabadhii saddex dalqadaha loo dhameeyey tii ninkeeda uu licaanku dhex maray tii nin kale qabay tii nin kale ka ciddo tirsanaysay tii aan islaamkaba ahayn mushrikada ahayd addoontii dadka qaarkood tii sinada caanka ku ahayd tii xajka xidhnayd iyo tii shanaad number five number five kaasi ma jiro soomaalideennu waxay idhaahdaan haddii ninku uu guur afar hore sii qabay oo uu guursado mid shanaad tii u horeysaa daaqadda kasii baxaysa bay idhaah waa nooc shahwaaniyada tii u horeysay islaantii miweynada ahayd ee ugu horeysay iyaga waa rabitaankii bay ku salaysanta iclaamkaa way isbaahiyeeno aad weli kama u bixin dadka aad buu ugu jiraa nin baa sheekh guursaday tushanaade teebaa furmaysa dee tii u horeysay baa iska sii tegeysa baa layiha bustaheeda sii qaadanaysa maya tan u dambeysaan mehersanayn tan u dambeysay ayaan mehersanayn waaya marka halkaa sagaal baynu sheegnay halkii horena koob iyo labaatan soddon laba qaybood baa loo qaybinaya laba qaybood ayay uqaybana u qaybsamayaa soddonkaa guurkoodu xaraamta yahay dumar qayb xurmadooda waxaa la yidhahdaa xurmatun muabada qaybna waxaa la yidhaha xurmatun muaqata qayb xaaraantinimadoodu waa weligeedba qaybna xaaraantinimadoodu waa muaqat oo way mudaysan tahay sifo iyo wakti shay baa ku taagan sabab baa manciday waktiyaysan marka sababtaasi markay meesha ka baxdo guurkoodu xalaal buu noqon karaa waaya marka aynu eegno inta guurkoodu uu xaaraamta yahay weligiiba waa sagaal iyo toban inta guurkoodu xaaraantinimadiisu ay wakti leedahay ee muaqatay tahayna waa koob iyo toban soddonkii way way is yihiin baan kaleeyahay haddii aynu soo dhoweyno afar iyo tobankii xagga nasabka ku xaraamta ahaa iyo afar iyo tobankii xagga nuugmada ku xaraamta ahaa waxaan lehay cafwan toddoba iyo toddoba toddobadii nasabka iyo toddobadii nuugmada afar iyo tobankaas xaaraantinimadoodu waa weligeedba xaaraantinimadoodu waa weligoodba waxa soo raacaya afar ka mida toddobadan xididtinimada ku xaraamtaha afartaasina waxa weeye ayada gabadha inankaaga iyo sodohda iyo ta aynan xaaskaaga wadatay afartaasina xaaraantinimadooda waa weligoodba ya afar iyo afar iyo toban sideed iyo toban sagaalkan siyaabaha kala duwan ku xaraamtahaa iyaga mid qura ayuunbaa xaaraantinimadeeda ay weligeedba tahayo waa saaxibata licaan tii ninka iyo iyada uu licaanku dhex maray licaanku uu dhex maray sida suuratu nuur ilahay kaga waramayo sideedda kale maya taasunbaa iyaduna ku darmaysa liiskaa xaaraantinimadu weligiiba ay tahay marka afar iyo tobankaasi dhan bay isu mareen toddobadanna afar baa xaaraantinimadooda ay noqotay weligeedba sagaalkanna mid unbaa xaaraantinimadiisu ay tahay maxay joogto waaya toddobadan xagga xididka ku xaraamta ah saddex baa iyaga wakti un ku xidhan masalan gabadha walaasheed iyo edadeed iyo habaryarteed ilahay baa wuxuu leeya wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaala inaad kulmisaan guurkooda idinka xaraama xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa de edadii iyo de habaryarta waaya marka haddii ninku uu gabadhan furo ooridan furo ama xaaskan furo wuu guursan karaa waktiga cadadbaxdo edadeed habaryarteed iyo walaasheed baa guursan karaya kuwan kale sagaalkan siyaabaha kala duwan ku xaraamta ahaa sideed kamidabaa xaaraantinimadoodu wakti ay ku xadaysantay oo midho baa ka baxay haddaynu dib u eegno masalan tii dalqadaha loo dhameeyey qur-aanku muxuu ku xadiday falaa taxilu lahu xataa tankixa zawja gayrah xataa jeeray nin kala guursato markay nin kala guursato ee yaduuqa cusaylataha ee uu la aqal galo ee ay ka cadadbaxdo intuu furo dee wt intaasunbay ku xidhan taasoo laakiin si miirqaba u dhacday oo aynu uga jeedno aan maxlal ahayn dee maxlalkii yaraa liitee soomaalida dalqadii baa ka dhamaaday markaas dabeet ohanaya mid reer hebela waa bal iga saacido habeen habeen ayuu sidii orgaca usoo ammaaneysanaya bal yaro wax meher la yidhaahdo ku yaro wad wado habeenun dee i yaro arag wadaadada qaarna saa waabay ku taliyaanba waa guuldarooday nebiguna calayhi salaatu wasalaam waabu nacdamay lacana allahu lmuxallila walmuxallala lahu ka wax maxlalaya iyo ka loo maxlalaya labadaba ilaahay ha nacdalo atays almustacaar buu ku sheegay orgac lasoo ammaanaysa haddaad aragto idaha in sumal loo soo irgisaystoo lagu daro ninkan weynina waa sumalun orgac kala weyn taasoo si daacadnimaa u dhacday wey si daacadnimaa haddii galma aanay jirin xataayo uu meheriyo maya macnaa qofkan sababta waxa wey shareecaddu waxa ay siisay janis bay siisay markii loo meheriyey hal kelmad baa loogu meheriyey oo alijaab walqabuul waan kuu guriye waan guursaday kelmadaas ahay ilaahay xikmadiisa isagoo ilaahay fursad siinaya ummadda kelmadiibuu saddex faraar u yeelay oo saddex dalqadood la yidhaahdo haddii mid bani dhacdo bal haystaba qabateeyo midda labaad hadday dhacdo bal middaa ha ku luudiyo si aanu u banjarin kiina kolkuu banjariyo dahiisa ha iskaga fadhiyo ilaa intuu wax kale ku kicinayo waay kaasi markaa waktigaasi ku xadaysan yahay almuxsana iyo almuctada gabadha nin kale umehersan iyo gabadha nin kale ka ciddo tirsanaysa de waad iska dareemi karaysa hadduu ninkan kale qabaafuro oo ay ka cadadbaxdo warku waa dhan yahay intaasubay ku xadaysantah alkaafira tii gaalada mushrikad ahayd dee waxa uu ku xadaysan yahay waktigeedu inay he islaamto inay islaamto walislaamu yajubu maa qabla siduu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam islaamku wixii ka horreeyey wuu dumiyaa alama adoon baa layidhi adoontu de waa ina xorowda haday xorowda arrinkeedu waa dhan yahay azaniya tii sinaysta haddii ay dee toobad keento oo qof hagaage uu noqdo oo arrinkiisa uu fiicnaado xalaal buu iska noqon almuxrima tii xajka xidhnayd de iyaduna waa ina camalkeedu dhamaysato un maalmo yar kadibba waxeeduba maalmay ku koobnaaceenba inta ay camalkan ku dhex jirto alkhamisa tii shanaad dee waxay ka xaraamhayd goorma inta uu hee afar qabo laakiin afartii hadduu mid furo waxa ay noqonaysaa xalaal marka halkaa sideedan iyo saddexdaa hore ya ha koob iyo tobankaa wey koob iyo tobankaas iyo intii hore marka la isku daro soddonkii sidaasay ku imanayaan waayahay marka waxaan ugu yar raagaynaa ama aynu aada ugu yar iftiiminaynaa dadka siba iskaga yar murugsan tahay dadka qaarkood baa waxay ku weydiinayaan waxyaabo kaba durugsan oo aan maaragtay uga dhoweynba gabadhii adeerka iyo abtiga iyo waxyaabahaasay ku weydiinayaan dee miyay ku jirtaa tii adeerka iyo tii abtiga iyo liiskan aynu tirane miyay ku jirtaa kuma jirto liiska yar umaad qaadanaysaa waad ku eegeysaa waad ku saxaysa warkuba waa dhan yahay marka ooridii uu ka dhintay macnaha gabadha marka ooridii uu ka dhintay adeerka iyo ooridii uu ka dhintay abtiga abtigaa ruma hooyadaa walaalayihiin dee halkan kuma jiraan halkan kuma jiraan ti in adeerkaa u dhalay dee in adeerta laftigeedii baaba xalaal ahaydba marka kullu dalik intan wixii ka soo haray waxa loo eegi doonaa mubaabka ah waanay dhacdayba dadka qaarkoodoo guursaday dumarkan maxaarimta ah qaarkood way dhacdayba waddankeeniyo si uun iyagoo isu mootiiyey walaashii gabadh ay dhashay tu ay sii dhashay buu guursaday markaasaanu kala furnay intay noola yimaadeen war ka warrama dee durubsanaantii unbuu moodayna caadi kol haddii qofkan asalkiisii uu yahay aanu guurkiisu ku banaanayn isna kuma banaana ilaa edadii iyo habaryarta mooyaane edadii iyo habaryarta guurkoodu ma banaana laakiin hablahoodu dee waa banaayino waa in abtidii iyo habro wadaagti intooda kale asalku kol hadduu xaraam yahay iyaguna xaraam bay noqdaan kolkaynu soo ururino inahaasaynu kaga gudbi lahayn baabkaa isagaa مواanع النikاح aw المحaرamaaت min النisاء waxaynu usii gudbi lahay masaaئil ahaan inagoo uwadayna shayga loo yaqaano shuruud النikاح labada qof markay isguursanayaan shuruuda ma dhigan karaa islaamkuse muxuu ka qabaa shuruuda shardi waa la fahmaya ha way dhigan karaa laakiin shardigaasi wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood shardi muncaqid oo muctabara macnaha shardi lagu xisaabtamayo iyo shardi iska laaqiya oo macnaha aan wax ka soo qaad lahayn iyo shardi isaguna xaraamba ah oo aan banaanayn saddexaas u qaybsamaya shardiga masalan saxiixa ahi waxa weeye inuu ay ku heshiiyaan inaa alaa yatazawaja calayha walaa yatasara inaanu la guursanin ama magaalo heblaayowna ay yaalaan ama meherka uu kordhiyo ama nafaqada intaa uuga dhigo shuruudo noocaas oo dee faa'iida ku jirta inkastoo aimada qaarkood ay leeyihiin shardigaa odhanaya inaanu la guursanin ma hagaagsanaa oo dee sharcigu khilaafaya haddana de maadaam guurkaa labaad mubaaxu ahaa oo waajib iyo sunno toona aan lahayn mubaaxu ahaa mubaaxaa inay ka xidi karto aimada qaarkood way ku tegeen shardiga noocaasi waa shardi shardigaa mubaaxa ah haddii ay xidhato wuu u tixgelinaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiidkii muttafaqu caleyhigaa saxiixayn ku jiray wax shardi la fuliyo waxa ugu habboon ka cawrada oorida ku xalaashateen cawrada oorida macnaha gabadhan guurkeeda wixii aad shardigaas ku xalaashatee isla garateen kaasaaba ugu habboon shardi la fuliyo marka shardigaa ha fudaysaninee fuliya ee inuu yidhaahdo maaha qofku beenina waa tii gurigii kaa keentay een kugu soo kaxeeyey runina waa tan imaka mid baa shawax usoo yaro malluuqay war badan buu ku akriyey markii dabeedna ay gurigii timid u keenay ayaa la waayay wixii war xaggay ka dhaceen dee beenina tii hore ahayd buu runina waa xaqiiqadan imaka arkaysa xejiso waaya shardiga labaad waa shardi faasida shardulfaasid waa shardi shareecaddu aanay ogolayn oo laga tegayo masalan nikaaxulmutca iyo nikaaxu shikaariyo waa sababta loo xaraantinimeeyey nikaaxulmutca waxa weeye nikaaxa aynu u naqaano inagu meheru shardi miyuha nikaaxa nikaaxu shard meheru shardibe ayaan u maqlay meheru shardi heblaayo wuxuu isqaday askartii baa isticmaali jiray dadkaa wareega badanee maaragtay meel ka gure meel degaya meel ka saaso markaasaa wuxuu leeya waxaynu isqabaynaa shan bilood meherkeenu shan bilood buu ku xadaysnaanaya ogow shiicada isticmaasho mar buu waktigii rasuulka la baneeyey nikaaxa noocaasa iyo dameeraha cunidooda hilibkooda in la cuno dabeedna labadaba waa waa la xaaraantinimey nikaaxu lmutca iyo aklu luxuumi alxumur alahliya labadaaba waa la xaaraantinimeeyey wakti ay banaaneen wey jirta marka shiicada weli sii haysto waa arrin qalada weeye shardigaasi waa shardi ka kaca guurkaasi guur saxa maaha guurku sidiisaba waa litaabiid laa litaaqiid waxaa la doonayaa dhismaha guriga iyo qoyskan wada noolaanaya inaan wakti ku koobnaanin waaya nikaaxu shikaarna waa saas oo kale oo waa kaa nabigu uri calayhi salaatu wasalaam isagana u xaaraantinimeeyey waxa weeyaan hebelow inantaada ii guurid bishard inantaydaan ku guurinaya bishardi adiguna inaad inantaada ii guuriso iyadoo meeshana uu ka baxaya meherkii labada hablood ay xaq u yeelan lahaayeen waa sababta loo xaaraantinimeeyey kanaynu goortii dhoweyto kasoo waramayne nikaax nikaaxa maxlalka nikaaxulmuxallil hebelow gabadhii guursoodee iifur ila waa shardiga iska qaadam iska qab maahe oridii iifur wey marka shardiga noocaasina waa kaa weeye marka shardiga ku xisaabtan karihi waa kaa weeye haddii ninku uu shardi dhiganayo lafdigeeda shardiga lagu xisaabtamaya waa ka maaragtay muhiimka ah sida wuxuu ihi waxaan doonayaa inan ama tu dhalinyaro ah oo aan garoob ahayn iyo carmal ahayn kolkaasuaa dabeedna qofkii uu guursaday qof carmala buu noqday de shardi baa laga baxay muhiima waay taasina waa masalo kale masalada saddexaad aynu xusi lahay waxa weeye alcuyuub fi nikaax ceebaha had iyo jeer keeni kara inuu nikaaxi fasakhmo oo siyaabaha keeni karta fasakhaada caqadkii la xidhay waxyaabaa jari kara ama fasakhi kara ama qofkii uu xaq iyo xoriyad u yeelan karaa ikhtiyaar u yeelan karaa arrimahaasi markay yimaadaan inuu fasakhdo waxaa ka mid a masalan sanaynu iminka soo haynay shardi baa la waayey muhiimaha oo ku xisaabtan leh waxaa yimi ceeb ka mid a ceebaha aynu sheegi doono qofkii labadii qof ee addoonka ah ayay gabadhiiba xorowday way xorowday waxaa ka mid a meherkiibaa la waayey waxaa ka mid a masaariiftiibaa la waayey shantaas shantaa arrimood waxay ku lexeeyaan fuqahada qaarkood suu lcishra si aynu xalayba soo tilmaamayna haddii la dhaqankii uu suuroobi waayo oo waajib waxa ilaahay uu kaga dhigay si wanaagsan inuu qofkan ula noolaade haddii taasi ay meesha ka baxdo oo arin cad ay noqoto qofkii muslimad ahay diiqaday daranta arimaha lixda ah waa asbaabu faski baa laydhaha sababaha ninka iyo gabadha mid kastaaba uu ku heli karo weeye xaq ugu yeelan karo inuu fasakhdo waxa isweydiin leh gabadhi iyada fahamnayoo dee goorta ay fasakhaad xaq u yeelanayso waxa dee fasakhaadii loo siinaya furiin baanay gacanta ku haynin sooma furiin iyadii gacantii ma hayso marka haddii sababtani timaado xaq waxay u yeelanaysaa fasakhaad inay soo dhigtay qaadiga ula tagtoo laga furo ninkii isagaaba furiinka gacanta ku hayee maxaa loo yidhi fasakhaad buu xaqu leeyahay waxbaa nataaij baa ka laasimayo waxaa ka dhalanaya dee xuquuqdii lagu lahaabaa ka dhacaysa sida meherkii oo kale mar haddii ceebtan iyo arintan lagu fasakhanaya ay xaggeeda ka timid waxbaa kaga dhacaya marka hadduu furiin maro iyo hadduu baabkii fasakhaada maro dee way kala duwan tahay oo xuquuqdiiba ayuu iskaga ridaya marka saasaa isagana loogu sugay waxaa la yidhaha fasakhaada sidaa darteed asbaab ulfaski sababahan fasakhu haddii aanay meeshii oolin gabadhiina fasakhaad la siiyo dee sharci ahaan ma ansaxayaan fasakhu furiinka wuxuu kaga duwan yahay laabudda an yuctamada fiihi sababun muctabar fi sharci waa inay jirtaa sabab la cuskan karo oo shareecadda dhexdeeda kuwa aynu tirinayna ay ka mid yihiin marka waxaa laga maarmaana qaadigu marka uu fasakhayo dacwadeedii ka sakow go-aanka kolka uu salaynayo waa inuu sheegaa asbaabtii uu u cuskaday fasakha fasakha asbaabtii uu cuskaday waa inuu sheegaa waaya marka si wuxuu u sheegayaa halkan sababihii lagu fasakhanaya midi shardigaasu ahaa ka labaadna waxa weeye ceeb ceebtaasi waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood ceeb dumarka ku gaara ceeb ragga ku gaara iyo mid kaba dhexaysa ceebaha qaarkood dumarka ayuunbaa maaragtay laga helaa ceebaha qaarkoodna ragga ceebaha qaarkoodna way wada leeyihin labadaba laga helaa tana ceebaha labadaba laga helaya waxaa ka mid a waxaa la yidhaahda judaamka iyo junuunka iyo baraska allah inaga nabadgeliye waa sayi-ul asqaam cudurada aadka u khatarta badanee liito weye judaamka etoobiyadaasu ku badan yahin waa cudur marka uu qofka ku dhaco mafaafisha gala ama meelaha jirhku uu ka laalaabmo iyo faraha iyo dabeedna qof waxaad arkaysaa fara googo-an ama intan go-an ama gacanta go-an oo tatanaafaru alanaam alanaamil xubnihiibaa daadanaya qofki kolba inbaa go-aysa faraha iyo baraskuna dee waa tanay naqaanay qofka jirhkiisa cadcadaynaysa ama ha wada cadayso ama qeybba ha cadayso junuunkuna waa waalidii marka arrimahaas yimaadaan labada qof kii kale wuu fasakhan karaa kii ay waxna ku dhaceen mooya kii kale ikhtiyaar buu uleeyahy marka la leeyahy fasakh buu leeyahay maaha qasab ee waa xaq sharcigu isaga siiyey ikhtiyaar buu u leeyahay hadduu doonana wuu iska daysan karaa oo wuu iskaga wadan karaa sidaa tawakulan billaah isagoo ilaahiisa tala saaranaya hadduu doonana dee wuu ka fasakhanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadh buu guursadayoo kolkaasuu ku arkay halkaa gosheeduu baras ku arkay dabeetana wuxuu ihi reerkiina iska qabo saasuu ku farayba rasuulku sala allahu alayh wasalam xaq buu lahaa waaya cudurada dee khatarta badane sida bahalkan idiska la yidhaahda iyana de culimada qaarkood ba haleeshinaya oo ku darayaba culimada mucaasiriinta ah liannahu waxaanba dee waa kasii khatar badan yahay isaguna waaya kuwa masalan isaga u gaara waxa ka mid noqon kara waxaa la yidhaahda ciniinimada ciniinku waxa weeye qofka oo xubinkii taranku dareenkii uu ka lumo cudur ku dhacay buu noqon karaa oo caafimaadkiisa wax ka sii yihiin sixir iyo rabdi iyo sixir lagu sameeyey buu noqon karaa si kastaba ha noqdo xubinkii haddii uu fadhiisto waxba u socon waayaan sanad baa loo mudaynaya fursadda la siinaya sanadkaa haddii waxba socon waayaan oo istaarmi waayaan arrinkiisu waa waa laga fasakanaya waay khatar cadiim waa calankaa dhacwey nin baa ka gabiye wax kalaa lagaa caawiya cidi ku siisaa calankaa dhac waa xubinkaasoo caajiskalaayad marka taasina waa taas waxaa lamida de haddii xubinkiiba laga goosto hadiyo jeer waxaa sameeyey nimankan caruusada la ydhaah ayaa dhaqanka noocaasa isticmaala macnaha jabdi baa la isagana majbuub baa la majbuub majbuub iyo maqduuc iyo ciniin bay fuqahadu u bixiyaan ciniinku waa ka xubinkii uu ku yaalaa laakiin waanu shaqaynay majbuubkuna waxa weeye ka un laga jaray unen xiniyihii iyo xubinkiiba la israaciyey maqduucuna waa ka xubinka un la jaro xiniyihii u joogaan marka kol haddii aanay suuroobaynin jimaaci kol haddii aanu suuroobaynin tarankii arrinkiisu halka ah ayaa gabadhaasi fasakhaad bay xaqu leedahay waa arrimaha ragga u gaarka ah kuwa dumarka u gaarana waxaa kamida dee meeshii iyadana laga kulmayey oo aafa ay ku timaado aafadaasi noocay dooneysaba ha ahaato radqa iyo qarna iyo waxaase sheegaan fuqahadu iyadoo misal carjow iyo fiix iyo wax ka yimaadaanoo la maarayn kari waayo oo iyadana jimaaci uu suuroobi kari waayo markaana xaq buu leeyahy inuu iska wato oo sidiisa maaragtay ay ku wada joogaan qofka islaama iyo in ay kala dhaqaasiyaan labadaba xaq buu leeyahy waaya waa alcuyuub almuhbita lilfasqi baa laydhaha ceebaha sharci ahaan fasakhaada keeni kara waaya intaasina maaragtay axaadiista badankoodana waa kusoo aroortay kutubaha fiqigana macruuf ayaa ay ku tahay marka waxa weeyaan haddii waidaa waqaca alfasqu qabla adukhuuli falaa mehr wa bacdahu yastaqir wayarjicu الzawju calى man gara meherkii marna wuu dhacayaa marna sawjku ciddii ku kedisay ee u qarisay buu raacaya haday gabadha tii hadday cid kale tahay taasi waa taa saddex shay baynu sheegnay shardi la waayey ceeb timid ka saddexaadna waa inay ku dul xorowdo gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii waxa isqabay labo asxaabta kamid oo addoomahayo mugiif iyo bariira bariira way xorowday oo caaisha xoraysay radia allahu canha marka nebigu jacala laha alkhiyaar khiyaar buu siiye wuxu de kol haddii aad heblaayo xorowday xaq waxaad u leedahay inaad fasakato ee miyaad iska wadan doontaa ninkan addoonkaa mise waad fasakan maya waan fasakanayaa sidii ay ku fasakato wa huwa yuxibuha isaguna markaasuu jeclaa isagoo jecel bay ayay ka goosatay kolkaasuu ilmayn jiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam markaasuu odhan jiray alaa tuxibu alaa tacjabuuna min xubi mugiif libariira alxubu sacbun wey war miyaydaan la yaabaynin ninkaa mugiif alla ninku ninku waa ninku muxuu jecel yahay gabadha laakiin waxba uma qaban kara rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantiina ikhtiyaarkeeda qaadatayoo dee kuma ikraahi karo kuma qasbi karo hadduu usoo bandhigay oo kan doorasho ay ku samaysay wax kale ma qaban karo ninkii isagaa ee saaxiibkii oo gabadhii sii jecelna wuu arkaya warmaal iyo abtaan buu lahaa ninka dee maxaynu qaban karnaa wergeyn karna arrinta afraad waa qadiyadda meherka meherka hadduu ninku meherkii waayo ase aanay aqal gelin markaana xaq bay u leedahay fasakhaada arrinta shanaadna waa nafaqada biilka haddii uu waxba biilkii waayo dee shardigu guurka ku xidhay nebigu ayaa la waayay yaa macshar shabaab man istaaaca minkum ulbaata falyatazawaj waar dhalinyaradii qofka kari kara masruufka e ha guursadabah ka masruufka kari kara iyo meherka ayaa lagu fasiray baaada ila jimaaca sibuu kari karaya waa taas jimaaca inanta wuxuu ku yeeli karaya inu meherkeeda iyo masruufkeeda keeno haddii labada midnaba aanu haynin jimaceedii ma kari karayo markaa shardiguu ku xidhay hadii la waayo ha ibnu xasan baa masalada aada uga doodo oo waxa uu leeyahay fuqahadu masaladaa kuma taagna liannahu waktigii nebiga wax masaariif buuxdo oo buuran haya mabay jirin be xayraankaasa la iskaga wada noolaa wax asxaaboo kala fasakhdayna ma inaan arki jirin markaa laakiin kolleyba qof waa jumhuurtu saasay u badan yihin qofkan islaama mar hadduu ehelkeedii kasoo kaxeeyey mar haddii aanu xil qaadi karaynin xaq bay u yeelanaysaa muddo marka ay joogto isaguna waxba waayo haddii uu hakranayo ka waran isagoo haya oo canaatamo markaa fasak xaquma lahae way ashkatoonaysaayo maxkamaddaa uga jaraysa haddii maxkamadba la waayo ka waran ila su-aalu way iman karaane ama wax uga jaraba la waayo fala hal fasku idaa ila baktii maysa noocan kudkuda maha qofki asbaabaha shanta ah taa suul cishra un baa lagu daraya waaya waxaynu intaasi raacin lahayn fasak waxaan leeyahay kitaabu sadaaq meherka waxaynu soo aragnay baabkii horeeya aha dumarku warkooda xaraamta yahay baabkii labaad oo ahaa shuruudda guurka baabkii saddexaad oo ahaa maxaa lagu fasakhan karaa baabkana waxa weeye meherka meherku waxa weeye adduunka loo magacaabayo ooridee la siinayo marka la caqidayo marka la guntayo guurkee labadan qof isguursanayaan isguursi macnaha waxa weeyaan kana wuu soo guuray kana wuu soo guuray way isguursadeen way guursatayna waa la odhan karaayo iyadii baa soo guursatay wuu guursadayna waa la odhan karaa isagaa soo raray laakiin way isguursadeen macnaheedu waxa wey laba qof oo xaaladii hore ka soo baxay oo kana soo guuray kana soo guuro aqal isugu yimoo lamaano noqday zawjayn ayay noqdeen guurku waa saas waaya meherka in la magacaabo oo qofkii la siiyo waa arin laga maarmaan ahoo waajiba ilaahay baa yidhi waaatu nisaa saduqaatihina nexla dumarkii siiya meherkooda isagoo cadiyo ah lagu karaamaynayo oo lagu sharfayo oo lagu maamuusayo karaamo wata waxaana haboon meherkii inuu iska fududaado oo aan waxba la qaaliyeynin waayo caaisha ayaa la weydiiyey meherka ooriyihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam meherkoodu misuu ahaabaa la yidhi marka la meherinayo dabeedna waxay leedahay wuxuu ahaa labiyo toban uqiyadood oo lacaga iyo in yar inta yarina waxay leedahay waa nisfu uqiya uqiyad barhkeed labiyo toban uqiyadood oo lacaga iyo uqiyad barhkeed adigu almuhim waa khamsu miati dirham intii lacagta kuse koobaysa in kaba yarba weye waa shan boqol oo dirham cafwan shan boqol oo dirham wey waa waxaa ka waajibaya waasikada waa ka waajibaysa laba boqol bay kaga waajibaysa dumarka qaarkoodna intuu xoreeyey buu xornimadaa meher uga dhigay meherku wuu noqon karaa wax yar inuu yaraadaabana fiican baynu nidhi waayo nin baa nebiga yidhi gabadhii guuri kolkaasuu nebiga kuuri iltamis walow khaataman min xadiid war fargal xadiidana ha ahaadee baliinta wuxuulu raadi taa macnaheedu waxa weye in meherkii kolleyba in la fududeeya un ay wanaagsan tahay wax kasta oo xoolo laga dhigan karo wuu noqon karaa meherku saa daraaddeed baa waktigeennan sida loo galo bahalkii aanay wanaagsanayn iminka aad baa loo qaaleeyaa meherka mushkiladdii carabtaad moodaa inay nagu soo siqayso carabtaa waxa ugu culus ee guurka xaniba uu yahay meherka ah oo la odhanayaa gaari gacankan yar baalkan yare wax lagu riixo dahab ha laga soo lula bay yidhahdaan dhaqankaasi layn carab dahal boqolaal kun oo riyaal gaarhaya kaa yar ee sidaa had iyo jeer kuwan bagaashlayaashu alaabta ugu riixaan ama dumarka meelahan ku aragteen ay caruurta ku sidaan kaasoo kalea la odhanaya xagga hore iyo hareeraha iyo dhexdiisa dahab ha laga soo wada lulo dahabkii aynu ogeyn qoorta inta lagu qaadanayo qaalinimadeeda oo gaari la riixayo lagu soo wadayo waxay noqotay arrin cajiiba oo carqalad ku ah guurka waaya innaga laftigeenna way soo gashay oo imanka aada buu u badan yahy baryo dhexdeena wuu sahlanaa kitaabo qur-aan iyo kitaabo xadiisa iyo inhaasu baabu iska ahaa laakiin iminku wuu isu baxay wuxuu marayaa boqolaal garaam oo dahaba dahabkiina waa qaaliyobo waa labaatan garaam isna taasi waxaynu ku dhiiri gelinay haddii hablaheena aynu guurinayno iyo walaalaheena haddaynu guurinayno hadday xaaska mid walba in qofkii waxna la siiyo dee aan xaddana laga saarin dadkuna had iyo jeer wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaabaa la yidhi o waa la iskaga dayanaya heblaaya intaas sixro suuq buu iska noqonaya ama meherulmisli buu iska noqonaya marka taa in la fududeeyo si aanu guurkii carqalad ugu noqonin dadka qaarkood baa yidhaahdaa wuxuunaanu ka raacaynaa xagga magacan wey sheekh wax laysa siinayo sidaasi ma jire hala magacaabun baynu leenahay dee sibiq bay kugu gelaysa haddii la magacaabo kugu sugantay qofkii xaq wuxuu leeyahy inuu kuweydiisto oo aan laga dhaqaaqi karin taasina waa taa weeye waaya meherka marka gabadha oo inantaa marka la meherinayo waana loo magacaabi karaa waana la iska dayn karaa haddaba haddii la magacaabo wixii la magacaabay baa sugmaya markii la meherinayay ruuxan dumar ah haddii aan la magacaabinna tusamaa mufawada gabadhaa magaceeda waxaa la yidhahdaa mufawada waa midaan meher loo magacaabin meherkeedu wuxuu sugmayaa marka ama lala aqal galo ama labadii qof mid dhinto ayuu sugmayaa mufawadada oo wuxuu ku sugnaa meherku saddex midun in la magacaabo ama in labadii qof mid dhinto ama in gurigal jiro oo dukuul yimaado marka haddii la magacaabay garanay haddii aan la magacaabin oo labadii qof aqal galaan ama midkood dhinto maxaa sugmaya dee tiraba lama sheegin waxaa sugmaya maa yusama bimahri lmithl mehrulmithliga shayga la idhahdaa sugmaya mehrulmithlio maxaa tahay ile waa ereybixin xagga fiqiga la xidhe mehrulmithligu waxa weeye inantaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda wixii lagu meheriye wax la eg ama hablaha lodkeedahe deegaankaa ku nool maaragtay faceeda ah waxa lagu meheriyo waata soomaalida odhan jireen inantaa edadeeda waxa lagu meheriyey intaa toban halaad hooyadeedna sideed halaad intaasoo halaad bay sheegi jireen iyadoo lagu xisaabtamayo inanta iyo garoobta iyo ta shabada ahi dabcan inay dee sii kala yaraan karaan xagga meherka marka la eego mehermithliga waaye taasina waa taa weeye ilahay baa isagoo taa ka waramaya wuxuu hi aayadda laba boqol iyo lix iyo soddone suurat lbaqara laa junaaxa calaykum in dalaqtum nnisaa maa lam tamasuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhuna cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruh wax dhibi ma jiro haddii dumarkii furtaan idinka oo aan u galmoonin waxna u qadarin marka macnaheedu maaha meherkii marka caqadkii la samaynaye gabadhii la guntayo guurkii faral ma aha magacawgiisu waase iska suni si uu dee khilaafku ubaxo aan la isu qabsanin meherka sidiisaba gabadha hadii lala aqal ooridaa haddii lala aqal galo wuu wada sugmaa dhammaantii haddii la furo intii aan lala aqal gelinna maxaa sugmaya kalabadh kalabadh baa sugmaya fanisfumaa farad wixii a magacowdeen kala barhkii marka taasina hadduu u qadimayna dee wuu kala soo noqon karaa baaqiga haddii ay kala tegeen isagoon waxba siinina wa waxa haboon markaana inuu maarata dee inteediibu siinaya kolkaas waaya meherka waxaa haboon ruuxa dumara in la siiyo dhaqankeena maaha taas dhaqankeenu wuxuu iskaga yaro salaysnaa in laga amaado soosaar may u badnayn waa yaryihiinba cid siisay oorida meherkeeda waktiga had iyo jeer la siinayo ayaa wuxuu ahaa marka la furayo uun marka gabadha ooridan la furayo ayuu u badnaa waktiga meherka la siiyo dabeedna dumarkii taa iyagoo la qabsaday waxay ka xanaaqaanba meherkaagii baa lasuu siinaya talo maxaa lasoo wataa bay leedahay meherka maxaa loo soo qaaday horeba looma sheegi jirin hade waxeedii baaba laleeyahay qaado waatan intaasoo dolar baad intaasoo dahaba baad lahay meherkii heblaayey dee waxaan doonayaa dadku si dhaksaabuu isaga allaysanayaaoo loo dhimanayaae inaan ku siiyo xaqaagii inaan ku siiyo oo dee xoolo ku iibsatood ku shaqaysato oo markaasay dee halkaasa calaba ka bilaab waaba laga yaaba qoyskaasiba inuu ku burburaba oo tidhaahdo mar haddaad dee meherkiiba bixinayso dee maxaa isugu keen halayba ay u qaadato in furiinku u fududaanayo eeg waa wax la baray qofkii wax la baray oo caado soo noqday wey taasina dabeedna waxay keentay in ninkii haddii dee uu haystana dayn lagu leeyahay wey oo dumadiisa saaran haddii uu yidhaahdo waan ku siinaya ana xayraankanaa ka bilaabmay dee dhan waliba u daran marka wuu iska haysanaya dabeetana saasuu ku dhimanaya qofki waxaba dhacaysa markaa in xoolihii la dhaxlo iyadoo aan iyadiina meherkii la siinin oo iyadii la dafiro dabeedna in miskiinkii dayntii lagu leeyahay darajadiisana gaari maayo buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka inta daynta lagu leeyahay qofka shahiidkaa wax walba waa laga dhaafayaa buu nebigu yhi calayhi salaatu wasalaam ila dayn daynta mooyaane daynta taoridaada kugu leedahayna waa kamid selafka waxaa u caado ahaa had iyo jeer waktiga ay aqal galayaan ama waktiga inanta la meheriyo ayay siin jireen meherka marka way haboon tahay marka u horeysaba inaad siisaba oo aad u qadintaba gebigeena sidaasaa fiican haddii wax yimaadaanna aanad waxba kala soo noqon wa an tacfuu aqrabu litaqwa inay iska cafidaan baa wanaagsan buu ilaha yidhi barhkaa aad kala soo noqon lahayd marka meherka baraarujintaasaynu raacin lahaynoo ha laga heshiiyo meherka oo gabadh orida meherka kugu leh iyo adigaa ka wada hadlaya hadduu geel ahaa dee meeshiina aan geelba joogin lacag baa u rogan kartaan dahab baa u rogan kartaan laakiin halagashi baxo halagashi baxo midhka dawga ahina waxa weeye waxaan in la siiyo qofkii oo loo siiyo siduu xaq u leeyahay maalan innaga waxa iska dhacda toban geela ayay leedahay kolkaasaa wuxuu leeyahay heblaaye dahashi wuxuuna imika lagu qiimeeyaaba laba boqol oo kun iyo waxaasaa lagu qiimeeya ama milyan iyo waxaasaa dee lagu qiimeeyaaba oo waxaanay jooginba neefki waa wax haddii la rogo oo kaashkaa xoola lagu iibiyo neef fadhigu goynaya marka intii kale way kugu leedahay waxa taa ka roon inaad tidhaahda hashi waxay goynaysaa laba boqol oo dollar marka saylada laga baayaco maxaad iga daynaysa bal dhaskaunba ii sameeyo dee la odaygaagii baan ahaye ma kala maarmayno dee wax hayntuna maba wanaagsane bal maxaa takfiid samee wax iga daa